أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi wadkuruu nicmat اllahi عalaykum wadkuruu xusa oo sheeg sheega nicmat اllahi alla nicmadiisii calaykum idinka korkiina uu ku nicmeeyey xusa oo sheeg sheega wa miithaaqahu ballantiisiina sheega oo xusa alladii ballanta oo waahaqakum ou idinkula ballantamay bihi ballankaba id waqti ou idinkula ballantan idinkula ballantamay qultum aada dhahdeen samicnaa waan maqalnay wa atacnaa waan adeecnay waataqu llaaha allah ka cabsada in allaha alle caliimun alle ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah mid ku ogaal badan waayo alle markii lasoo tilmaamay muxaramaad layska xarimay iyo waxyaabo laysu xalaaleeyey iyo salaaddii sidii aan u tukan lahayn oo weysada aan uga hormarin lahayn qaabkaan u weyse qaada lahayn iyo dahaaradii yacnii waajibaad iyo yacnii awaamir iyo nawaahi ayaa lasoo sheegay waxyaabo layska reebay iyo waxyaabo laysfaray yaa rabbi subxaanahu watacaala uu noo tilmaamay ballamadana in la adkeeyo oo allah subxaanahu watacaala uu nagu amray inaan adkeyno inaan ballamadaas aan dhammaystirno suuraddaaba ku bilaabatay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud marka alla arrintaaba marka maadaama intaa naloo soo tilmaamay ayaa haddana rabbi subxaanahu watacaala arrintaa inay nicmo tahayba xalaashii inaloo bayaaniyey xaaraantii nala naloo bayaaniyey wax wanaagsan oo masaalixdeena ku jirta nala amray wax dhibaato noo ah nalaga reebay jaahiliyadii iyo yacnii iyo qaabdarradii in ilaahay uu bicsada nebiga ummadda uga bixiyey oo kitaab usoo dejiyey nicmo aada u weyn inay tahay baa nala tusaaleyna marka alla wuxuu leeyahay wadkuruu xusa oo sheeg sheega afkana ka sheega qalbigana ilaahay ugu aamina inuu idinkugu nicmeeyey acmaashii ilaahay raalli gelinaysayna badiya shukrigu intaas ka koobmaa qalbiga iyo afka iyo jawaarixda intaba waa laga sameeyaa wadkuruu xusa oo sheeg sheega nicmat allaahi alla nicmadiisa calaykum idinka dushiina uu ku nicmeeyey nicmadaas marka ibnu jariir wuxuu leeyahay bian hadaakum waaba inuu alla idinku hanuuniyey min alcuquudi ballamada xaggooda limaa fiihi ridaa wax raalli ahaanshadiisa ay ku jirto wawafaqakum limaa fiihi najaatukum iyo wax idinka badbaadadiinna ay ku sugan tahay inuu idin waafajiyey oo aada uga badbaadaysaan min aldalaalati baadida iyo waradaa halaagga iyo fii nicamin hayrihaa intaas iyo nicmooyin kaleba marka nicmat allaahida macaanidaas waay aimada culummada qaarkoodna waxay yidhaahdeen nicmada hiya maa fi lislaami waxa islaamka ku sugan dhexdiisa oo min alcizi sharaf watamkiini dhulka oo la makansado fi lardi wadahaabi axwaali ljaahiliyati jaahiliyada axwaasheeda inay tagto wa salaaxi axwaali lummati ummadda xaaladaheedana ay hagaagto intaba nicmada waa lagu wada macneeyey wa miithaaqahu ballankiisiina xusuusta si gaar ah baa marka ballankan loo sheegay nicmada allow ka mid yahay laakiin macno kale ayaa ku jiro isaga gaar loosoo loogu soo baxsaday waayo wa miithaaqahu ballankiisiina xusa oo sheeg sheega alladii ballankii adkaa oo dhaarta lagu adkeeyey oo waahaqakum alla uu idinkula ballantanmay bihi isagaba uu idinkula ballantanmay id waqti uu idinkula ballamay qultum aada dhahdeen samicnaa waan maqalnay wa adacnaa waan adeecnay id marka waahaqakumta ayay ku tacalluqaysaa idta ee ballanqaadkan marka alla uu aayaddan ku tilmaamayana waxaa la yidhi xiina baayacuu rasuula اllahi sal ly slam calى samci waaacati fima axabuu wakarihuu waa markay asxaabtu nebiga la mubaayacoodeen oo ay kula mubaayacoodeen inay maqlaan oy ka dambeynayaan wax allaale wixii markaa yacni ama xaaladda ayagu waxay rabaan oy jecel yihiin iyo waxay nacayaan waxay ahaataba ayb waana qowlu akhar اlmufasiriin kaas waay marka macnuhu waxay tahay ballamadii aada alla aada yacni uu idinla galay oo calaa lisaani nabiyihi sala allahu calayhi wasalam oo nebigiisa aada kula mubaayacooteen oo ay fii suurati اlfatxi oo alla yihi in aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi fowqa aydiihim marka ballanta allah la galay addoommada calaa lisaani nebiyihi buu kula galay ballamihii ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa caqabadii alcaqaba aluulaa iyo alcaqaba athaaniya markii ay ansaartu ay ka imaadeen madiine oo ay nebiga kula ballan ballameen mowsimka waayo intii ka horreysay rasuulka wuxuu aadi jiray dadka carabta waa soo xajin jireen meelaha marka mowsimkuu tegi jiray wuxuu dhihi jiray rasuulka qabaa-ilkuu isku bandhigi jiray yaa dhulkiisa iyo deegaankiisa geeyo oon dacwada ka faafiyaa fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliqa kalaama rabbii qurayshi waa ii diiday rabbigay hadalkiisa inaan dadka gaarsiiye ansaar baa ilaahay arrintaas iyo fadiiladaas uu meel u dhigay oo u keydiyey iyagii baa marka nebiga u yimid iyagoo dhowr ah way la mubaayacoodeen baycadii hore sanadii dambena toddobaatan iyo meelahaasay ku imaadeen rag iyo dumar isugu jiray kadibna markaa waxay kula ballameen nebiga sala allahu calayhi wasalam inay u hiiliyaan u gargaaraan naftooda iyo naagahooda iyo ilmahooda waxay ka difaacaan inay ka difaaci doonaan haddii uu yimaado deegaankooda markii dambena hijrada waa tii la faray waana ka dhabeeyay maadaama ballantaas hore ayaa la ishaarayaa marka aayaddan culimada qaar badan sidaasay dhaheen calaaqada gaar loogu xusayana waa nicmo weynoo waa markuu islaamkuba gargaarsaday ayb waataquu llaha alla ka cabsada in allaha alla caliimun ku ogaal badan waay bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bilqisط yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan oo yacni u taagan lilaahi ilaahay dartii kuwa u taagan ahaada shuhadaaa marqaatiyaal ahaada bilqisdi cadaaladda kuwa ka marqaati kaco ahaada walaa yajrimanakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood aada u qabtaan calaa anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin yaynan idinku xambaarin icdiluu cadaalad fala huwa cadligu iyo cadaaladda aqrabu u dhowaansho badan litaqwaa alla ka cabsiga waataqu llaha alla ka cabsada in allaha alla khabiirun mid aada u og hoostiinna midkii og waayo alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ku aada u og waayo hoos ahaanna idiin og aayaddan mid la mida ama la macno ahan suuratu nisaa kusoo marnay midaan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilaahi baa la yihi taasna marka yacni way kala waa la kala hormariyey marka labada culammada waxay yidhahdeen mid walbaa munaasabadeeda yay leedahay oo midda suuratu nisaa ku jirtana waxaa laga soo hadlaya marqaatiyaalka iyo qoladii khiyaanada samaysay iyo oo iyaga markaa isku dayey in nebiga sala allahu calayhi wasalam oo u hiiliyo isku dayeen iyo iyay ku saabsanayd siyaaqaas ayb marka yacni markhaatida ayaa meeshaas aada loogu xoojinayay meeshaanna maadaama looga hadlaayo qolo cadow ah sidii loola macaamili lahaa meeshaana marka yacni waxaa horeeya marka axadku inuu marka ilaahay dartii horta inuu ugu istaago waxa la faraayo iyo arrimaha marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan yacnii kuwa u taagan lilaahi alla dartii isu taaga isu taago ayb sidaa macnaha ahaada shuhadaaa marqaatiyaal ahaada kuwa marqaati kaco bilqisdi cadaaladda ku marqaati kaco yacnii waxay ka dhigan tahay kunuu qawaamiina yacni waxaad noqotaan kunuu qaa'imiina bilcadli cadaaladda kuwa u taagan noqda xaqa ku waramo oo runta markaa yacnii ku hadlid badan marka cadaalad iyo run ayaa la amray afcaashooda iyo aqwaashooda labadaba shuhadaa marqaat yacnii kuwa ka marqaati kaco bilqisdi cadaaladda ku marqaati kaco ahaada walaa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shana-aanu qowmin qolo nacaybkood aada u qabtaan calaa anlaa tacdiluu inaydnan cadaalad falin suuradda awalkooda awalkeedana waa kusoo marnay walaa yajrimanakum shana-aanu qowmin an saduukum can ilmasjidi alxaraami an tactaduu meeshaa marka waxaa la yihi ictidaa iyo xadgudub ha samaynina qola nacayb aada u qabtaan darteed meeshaana cadaaladda ha uga teginina ayuu alla leeyahay alimaamu طabari wuxuu yihi waxdaruu ayuha اlmu'minuun mu'miniinay ka digtoonaada an tajuuruu inaad ku jawr fashaan fii cibaadihi ilaahay addoommadiisa dadkan ilaahay isagaa abuuray inaad ku jawr fashaan iska ilaaliya fatajaawazuu fiihim xukmahu wa qadaa'ahu ood markaa dhaaftaan ood ku xadgudubtaan xukunkii alle iyo qadihii alle ou xukumay alladii bayana lakum uu idiin caddeeyey fayuxilla bikum cuquubatahu ilaahay markaa uu idinku dejiyo ciqaabtiisa watastawjibuu minhu ali minhu aliima nakaalihi ciqaabkiisa xanuujinayana inaad ka waajibsataan alla xaggiisa khulaasada marka warka wuxuu yahay qolada aada jeceshihiin iyo kuwaad neceb tihiinba xugunka alle ku wada oo kuwan marka yacni aada neceb tihiin wixii ilaahay idinkaga baneeyey oo uu idinkaga amray kula dhaqma haka ha dhaafinina oo intaad intaa sharcigu intuu idinku filnaan waayo nacaybkii intaad usii ziyaadisaan ood u badisaan kadib afcaal marka aada la timaadaan allaba uusan idin amrin ka dheeraada waay arrintaas macnaha qofkan waa necab tahay nacaybkiisu waa sax laakiin ilaahay axkaamta adiga isaga idinka dhexayso ama mid dagaal ha noqoto ama mid heshiis ha noqoto ama mid dhaqaale ku tacalluqda ha noqotee ha ku xadgudbinina intii ilaahay idinka amray wuxuu alla idiin caddeeyey keliya kula dhaqma ayb qofkan waa necebahay sidaan rabaan ka yeelayaa markaan ka awood bato sidaas ma la rabo taa marka waxay keenay cuquubo ilaahay sidaas uu tilmaamay fa yuxilla bikum cuquubatahu buu alla idinku dejinayaa watastawjibuu minhu aliima nakaalihi yacnii cadaabkiisa marka xanuujinayo ayaad waajibsanaysaan marka aad ka waajibsanaysaan alle alimaamu lqurطubi isagana tafsiirkiisa wuxuu yihi aayaddan markuu fasirayey wadallat ilaayatu aayadda waxay tustay calaa ana kufra alkaafiri gaalka gaalnimadiisa laa yamnacu min alcadli calayhi in isaga korkiisa lagu cadaalad fala ma diidaayo ma mancinaayo kufrigiisa iyo gaalnimadiisu cadaaladda ma diideyso in lagu dhaqo ayb wa an yuqtasara bihim cala almustaxaqi ma diideyso kufrigiisu ma diidaayo in lagu gaabsado wixii adiga aada xaq u leedahay oo waa maxay min alqitaali inaan la daga dagaalka walistirqaaqi ah addoonsiga waxyaabihii marka aduu ilaahay ku faray ee qur-aanka lagugu faray ama sunnada nebiga lagugu faray ee adiga aada xaqa u leedahay inaad inaadan dhaafin kufrigiisu marka ma keenayo inaad intaas lasii dhaafto wa ana almuhlata bihim gayru jaa-isatin aayadda waxaa laga qaadanaa buu yidhi in iyaga kuwaas gaalada ah ee lagu sameeyo si xun loo gogooyo jirkooda oo marka la qabto layska jarja hadba cad la gooyo lama ogola taas muhladaasi hayru jaa-isatin hadday ayagu hadda waxaa sameeyaan waa baab kale iyada ayb wain qataluu nisaa'anaa wa atfaalanaa wagamuunaa bidalika in kastoo wuxuu yidhi si kasta oo ay haweenkeennii ay markaa yacnii ay u laayaan ilmaheenna ay u laayaan oo ay annaga nagu muruggeliyaan arrintaas falaysa lanaa annaga nooma bannaanaanayso an naqtulahum bimuhlatin jarjarid cad cadcad loo jarjaro inaan markaa ku ciqaabno oo aan sidaa ku dilno noo banaanaan mayso ayuu leeyahay marka wuxuu sidaasa isagana marka uu tilmaamay qasdan liiisaali algami walxusni ilayhim annagoo isdhahayna aada uga caraysiiya oo murug badan geliya annagoo isdhahayna marka ilmihii naagihii hadday laynayaan iyaga ilmahoodii naagahoodii annaga noo ba nooma bannaano inaan layno waayo naagaha ilmaha rasuulka waa waa reebay in la laayo iyaga dagaalka lagu dilo wixii la kala sooci waayo de ay u dhacdo yacni laga fursan waayo waa baab kale laakiin adigii oo kala sooci karto inaad ilmaya naaga laayso ayagaba waa laayaanna aad tiraahdid yani sharciga ilaahay maahan taas waana midda uu leeyahay ma sidaa ma la yeelaya wa ilayhi ashaara cabdullaahi bnu rawaaxa buu yidhi cabdullaahi bnu rawaaxana mas'aladan oo kale ayuu ku dhaqmay aayaddan ay farayso marku lahaa uu ku yidhi marka yahuudda uu ku yidhi xubbii lahu jacaylka aan nebi moxamed jecelahay wa bugdii lakum nacaybka idinka aan idin nacebahay laa yamnacunii iga celin maayo an acdila fiikum inaan idinku cadaalad falo yani cabdullahi bnu rawaaxa waxaa loo diray khaybar timirta khaybar ka baxdaee yahuudda nus iyo nus baa loo lahaa inay ayagu falaan ka shaqeeyaan nus waxa ka baxana nebiga ay u keenaan madiina ee nusna ayaga qaataana lagula heshiiyey marka nebiga cabdullaahi bnu rawaaxow diray si oo usoo qiyaaso timirta soo go-i karto markaasay waxay damceen waxbaan ku siinaynaayo waxay yidhaahdeen wax yar noo qor yacnii timir yar inay soo go-eyso kale noo qor ma yeelayo yidhi sidaas jacaylka aan nebiga jecelahay sala allahu calayhi wasalam iyo nacaybka aan idin nacebahay inaan cadaaladda ka taga ma igu keenayso sida aanan wax meeshaan ka baxay wax ka badan saanan idinkugu qoraynin wax ka yarna idiin qori maayo marka qadiyada jacaylka iyo nacaybka iyo cadaaladdu ma islaha yacni waa waa laba baab waay qofkan adoo necab ayaad cadaalad cadaaladiina aadan uga tegaynin waa nacabahay cadaaladii waa ka tegaa taas waayo waxa la diidaya marka ayb sida badanna guul darro iyo mashaakilay arrintaas keentaaba mar allaale markay muslimiintu sidaas u dhaqmaan waxaa ka dhasha marka guul darro dagaalada inaynan ku guuleysanin in ilaahay garabkooda ka baxo waayo waxaan ilaahay raalli wax ilaahay uunan raalli ka ahayn bay ku kacayaan oy sameynayaan icdiluu cadaalad fala huwa cadligu ayaa aqrabu u dhowaansho badan litaqwaa alla ka cabsiga wattaqullaaha alla ka cabsada in allaha alleh khabiirun mid aad u og waaye oo hoos u og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacad allahu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum maqfirat waajru cadiim wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alصaalixaati acmaasha suusuuban aljannata ayuu u yaboohay wacadada mafcuulkeeda labaad waa muqadar waa aljannata buu u yaboohay lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri ajriga oo cadiimun weynin badan marka jumladan dambana tafsiir oo kale waayo jannada waxa ay ku galeen asbaabteedii ayaa ayaa halkan lagu sheegaa lahum maqfiratun jumlada ah waxaa lagu hormariyey musababkii waa jannada sababkiina waa maxay dembi dhaaf iyo ajir inay shaqaysteen waladiina kuwii kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda yay ahaadeen kuwii marka mu'miniintiina de waxay helayeen baa la tilmaamay gaaladii waxay helayeenna halkan baa ilaahay ku sheegay waladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljaxiimi waayo jaxiimo dadkeedii waay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id hama qowmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqtina uu dushiina ugu nicmeeyey hama yacnii ay hamiyeen qowmun qolo ay hamiyeen an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum xaggiina ay kusoo fidiyaan aydiyahum gacmahooda yani inay gacanta idinku fidiyaanoo ay idin mariyaanoo idin laayaan fakafa alla wou celiyey biaydiyahum gacmahooda ou reebay cankum xaggiina uu ka reebay waqtiga taa xusuusta wاtaquu llaha alla ka cabsada wacala llaahi alla korkii un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii alla un ha isku halleeyeeno rabbi un ha tala saarteen qoladan marka idhama qowmun taan yaa waaye saddex tafsiiraa ku jirto ka hore wuxuu leeyahay ama afar ba aan dhaho tafsiirka hore wuxuu leeyahay waa bani nadiir reer ban- banu nadiir ayb oo waxay hamiyeen inay nebiga dilaan ayb oo taana marka waxay ahayd markii eh, nin markaa muslimiinta ka mid ah wax dilay si kama wax u dilay diye iyo waxbaa la la rabooday iyagii buu nebigu u tegey sala allahu calayhi wasalam heshiis baana ka dhexeeyey nebiga iyo yahuudda heshiiskaana wuxuu ahaa in diyada iyo laysla bixiyo markii koo uu maka madiino soo gelayay marka arrintaabuu ugu socday oo u- u u aaday markaasay waxay yidhaahdeen waa tashanaynaa bal meeshan noo fadhiiso meel hoosay fadhiisiyeen oo dhulkaa iyagana marka meel koray koreen marka waxay damceen ay int- ay ku tashteen dhagax inay intay qabtaan madaxa ay uga bajiyaan markaas nacam oy madaxiisa ku burburiyaan bay ku fakereen allah nebiga u sheegay waa loo waxyooday waa la ogeysiiyey meeshii waa iskaga tegey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh marka aayaddan ma- taas baa laga wadaa baa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allahi calaykum id hama qowmun an yabsuduu ilaykum aydiyahum fakafa aydiyahum cankum tafsiirka labaad waxaa qowmkan waxaa la yidhi waxay ahaayeen yahuuddii markii khaybar nebigu uu furtay naag yahuudiyada waatay u keentay hilib garab garab ah garabka marka waa soo sumaysay inay nebigu ou cuno ou dhinto ayay rabtay garabkii markuu nebigu saa u goostayba waa hadlay inuu sumaysan yahay buu sheegay meeshaasu iskaga tegay rasuulka sal lla l slam taana marka waa laga tilmaamaa macnaha saddexaadna waa qowmun eh, waxaa la yidhaahdaa yowmu bal- batni naklin maalintaa dagaal ghasawaadka ka mida maalinteedana waa lagu sheegaa qoladaa in ilaahay inta ruucbi argagax alla uu geliyey ay dib uga laabteen mu'miniinta Eh, tafsiir afaraadna culimada qaar waxay ku sheegaan aayaddan markay fasirayaan ee qisadii ninkii nebigu sal ll ly slam markuu daaturiqaac dagaalkii daaturiqaac uu kasoo laabtay ee markaa uu madiino kusoo socdo oo ay markaa saxaabadu meel ayay ku nasteen geed aad u har badan oo hoos badan baa nebiga looga tegay sala allahu calayhi wasalam ee saxaabada waa nebigay uga tageen markaasay dhaheen halkan iska seexo meeshuu seexday yani iyaga geedkii ma gelin oo iyagu meelaha kale iska seexseexdeen isagay geedkaas u dhaafeen isagoo geedkii jiifo seeftiina meesha u taallo ayaa nin acraabiyo reebaadiyaha seeftii gacanta ku dhigay markaasuu nebiga la kor istaagay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi allah qaala allah ninkii marka nebigiida waa ka cabsaday oo waa ka haybaystay oo indhihiibu u dhammaystiri waayey waa gariiray seeftiibuu tuuray marka rasuulkii sala allahu calayhi wasalam isagaa seeftii qaatay markaasuu yidhi man yamnacuka minii adigaa iga kaa celinayo hadda markaasuu wuxuu yihi kun khayra aakhidin carabta marka dad war loo dhiibayay ahaayeen qof seeftaas qaata ninka ugu fiican maanta noqow yihi balniya markaasuu iska orod iska tago yidhi waa iska daayay nabiga sal l marka qisadaasna marka waa lagu tilmaamayo aayadda nebigu dee tala saarashada alle aad bay ugu weyneedo aad buu ilaahay ugu kalsoonaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahayna marka ciddii tala saarato waa ku filan yahay waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa sheeg sheega calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti uu idinkugu nicmeeyey hama qowmun qolo ay ku hamiyeen an yabsuduu inay fidiyaan ilaykum xaggiina ay usoo taagaan aydiyahum gacmahooda ay usoo taagaan waa inay markaa yacnii idin mariyaan oo idin laayaan fakafa ou reebay marka alle aydiyahum gacmihiinii can- aydiyahum gacmahoodii cankum idinka xaggiina uu ka celiyey oo uu ka reebay nicmada bal xusuusta oo taa yacni xusa iyadana markaa yacni nicmo aad markaa u weyn waay. waataqu llaha alla ka cabsada wacala llaahi alla korkii un keliya falyatawakala tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta tawakulkaa marka nalagu baraarujinaa mar haddii ilaahay cadowgiini idinka qabtay oo idinka leexiyey allaha awooddaa badan leh isku halleeya rabbigaas cidda aada isku hallaynaysaan allah keliya ha noqoto qadarka marka qofku yacni tawakulka iyo alla tala saarashadaadu intay la eg tahay baad waxhelay adigana inta aada nafsadaada aada tala saaratana ood adiga xoogaaga iyo maalkaaga iyo cashiiradaada qabiilkaaga iyo isku hallayso ayaa ilaahay garabkaaga uu ka baxaa walidaalika ducada nebiga waxaa ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam walaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin ilaahu nafsadeyda ha ii xil saarin ha igu hallaynin nafteyda ilbiriqsi adiga haddii naftaada laguu daayo ilbiriqsi haddii laguu daayo waxba isuma tari kartid ilaahay unbaa wax kuu tari karo subxaanahu wa tacaala dhinac walba marka haddii dhib kaasoo food saaro tala saarashada alla ku dadaal ambiyada ilaahayna de mithaalay ahaayeen tusaalay ku ahaayeen tala saarashada ilaahay la tala saaranayo subxaanahu wa tacaala muminiintana taasaa la faraya oo waxaa laleeyahay wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun muminiinta allaha tala saarteen tala saarashadu marka ma ahan inaad ka tagto asbaabtii asbaabtii xalaasha ahayd ee banaanaydna waa la imaanaya ilaahayna waa tala saaranaya umuurahaaga rabbi baad u dhiibanaysayo waufawidu amrii ila allah tafwiid waayo tawakulku waa tafwiid arrintaadii inaad ilaahay u bandhigato cid kale aadan u bandhiganin ama ha ahaato cadow haddaad ka cabsanayso ama risqi wax ku saabsan ha noqoto xadiidkii waato u ah low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzuqu طayr tagduu khimaasan wataruuxu bitaanan haddii aada ilaahay u tala saaran lahaydeen shimbirka soo u tala saaranayo ilaahay waa idin arsuqi lahaa sida uu shimbirka u arsuqo haddaad yacni alla ta yani haddaa ilaahay u tala saara lahaydeen tala saarashada dhabnimadeeda sida shimbirka oo kale u idiin arsuqi lahaa subixii bay kallahaysaa iyadoo bog duuban oo bog laalan oo baahan waxay soo caraabaysaa iyadoo markaa yacnii caloosheeda ay u buuxdo berri wixii ay qaadan lahayd berri dambe iyo welwel kuma hayso haddana ma fadhiso buulkeeda iskama fadhiso subaxdii waa ka leheen marka asbaabtiina la imaada ilaahayna tala saartoo isku halleeya muslimiintu laakiin meelaha laga galay ay ka mid tahay oo tawakulkii baa yaraaday markuu tawakulkii yaraadayna ilaahayna innaga nafteenna uu noo daayey markaa dadkii markaad arkayso hadda markay tashkhiisinayaan dadka muslimiinta maanta meeshay yaallaan maxaa dhigay marka la yidhaaha nin walba wuxuu ku leeyahy muslimiinta hub ma samaystaan muslimiintii ma shaqaystaan sidaan iyo sidaanay ka dhacday maanta dhan waxaasay daldalayaan lacagna kuma yara oo dhulka ugu barwaaqada badan dhulalka caalamka waa kan muslimku degan yahay ilaahay muslimkuma daraabin marka ay noqoto yacni maal iyo aqoonna waa haystaan oo muslimku jaahil ma ah laakiin aqoontii iyo maalkii muxuu taraa haddii diin la waayo waa in marka diin dhab ah qofku inuu ku tarbiyoobo markuu diin dhaba ku tarbiyoobo maslaxadiisa markaas ayuu garanaya inta kale imtixaanaan ku jirnaa bal inaan ilaahay u laabanayo in kale walaqad akhada allahu mihaaqa banii israa'iila wabacathnaa minhum ithnay cashara naqiiba markii mu'miniintii ballanqa ballantoodii alla uu la ballamay markii rabbi uu kasoo hadlay ee ballanqaadkaas dee saxaabadii waa kasoo baxeen waxaa la daba dhigay marka qolo kale oo iyagana ilaahay la ballamay oo ballantii ka baxday oo aan ballamihii kasoo bixin iyo meeshay ku dambeeyeen iyo sida alla uu u maamulay qolooyinkaas walaqad wallaahi qad xaqiiqa ah akhada allaahu alla wuxuu qaaday miithaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii la adkeeyey wabacahnaa waxaanu bixinay minhum iyaga xaggooda waxaanu kasoo bixinay ithnay cashara laba iyo toban ayaanu kasoo bixinay xaggooda naqiiban oo oday dhaqameed ah oday dhaqameedyo oo arrimahooda maamulo wa qaala allaahu alla wuxuu yidhi innii aniga macakum idinka la jirkiinaan ahayo waa idinla jiraa waa idin ayidayaa waana idiin gargaarayaa lain aqamtumu salaata lawallaahiya in aqamtum haddaad oogtaan alsalaata salaada wa aataytum aada siisaan azakaata zakadii wa aamantum aada rumaysaan birusulii rusushayda wacartumuuhum wacasartum aada xoojisaan hum rusushaydii aada xoojisaan ama aada yacni weyneysaan wa aqradtum aada amaahisaan allaha alle qardan amaah ama ahda oo xasanan wanaagsan la ukafiranna jawaabtii qasamka waa ka mar la ukafiranna dhaafee oo dhaafee cankum idinka xaggiina ka asturee sayi-aatikum xumaanyaalkiina wala udkhilannakum idin geliye oo idin geliye jannaatin jannooyin jannaadka oo tajrii ay qulqulayso dureereyso min taxtihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan faman qofkii kafara kufriyo bacda daalika kaagaas ka gadaale iimaankaa ka gadaale minkum xaal ou idinka idinka mid yahay faqad xaqiiqe ahe dalla waa dhumay kaas sawaa'a sabiili jidka bartankiisiibuu ka dhumay alla wuxuu leeyahy walaqad akhada allaahu walaqad wallaahi qad xaqiiqe ahe akhada allaahu alla wuxuu qaaday miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii la adkeeyey wa bacahnaa waxaanu bixinnay minhum iyaga xaggooda waxaan ka soo bixinnay itnay cashara naqiiban labayo toban naqiib labayo toban qabiilay ahaayeen qabiilo walbaa waxaa loo sameynin madax u noqdo madax dhaqameed waaye madax qabiileed waaye meeshan marka saddex mas'ale ayaa laga qaatay oo fiqhi ah qurdubi sida uu tilmaamayo mas'alada koowaad waxay tahay ittikhaadu lcariif in la samaysan karo oda dhaqameed oo ninka yacni madaxda ah oda dhaqameedyo inuu samaysan karo qabaa-ilku qof qof ulama hadli karo tiradii bay ka bateen dadkan waxa ay rabaan ma ogaa kara isaga laakiin qabaa-ilku hadduu u sameeyo nin hogaamiyo qabiil walbo oo qabiiladaas waxay tabanayso iyo dhibaatada ay qabto iyo yacnii waxa iyada laga rabo iyo lagala hadlo nebiguna sala allahu calayhi wasalama waa lahaan jirayoo sacd bnu cubaade iyo sacd bnu mucaad iyo sidaasay ahaayeen waxayna ku garab taagnaayeen muhimaddii alla usoo diray marka itikhaad lcariif bukhaarina kitaabu laxkaam masaladan waa uga hadlay baab buu u sameeyey xadiidkii dheeraayo hawaasin qisadii hawaasin ayuu marka meeshaa ku keenay hawaasin markii la weeraray oo xoolihii iyo wax walba laga soo qaaday ayay nebiga u yimaadeen ayagoo taa'ibiina markaasay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaad waxayn inoo soo celisid markaasuu rasuulku wuxuu yidhi anuu hadalka runti kan runta ahaan jecelahay ma dadkaan idiin celiyaa mase mase xoolaha dad iyo xoolo isku mid maahane dadka noo soo celiyay dhaheen yaan la bal yaan la addoonsanin dadkiina nebigu waa qeybiyey sala allahu calayhi wasalam waa la milkiyey markaabuu dadkii wuxuu ku yidhi intuu u qudbeeyey buu u sheegay wuxuuna ka codsaday inay soo celiyaan oo isaga sidaa ay markaa ku qadariyaan ninkii markaas de aan rabinna in isaga hadhowda mar dambe loo loo gudo oo magdhow loo sameeyo wixii laga qaato ilaa dadka lama qasbi kareen xuquuqdooda ayagaa iska leh sidaas markii uu yeelay dadkii marka waa ogolaanay bay dhaheen markaasuu nebigu wuxuu yidhi cid ogolaatay iyo cid kale anuu kala garan maayee oday dhaqameedyadiina iigu yeera oday dhaqameedyadiiba ayaa loo yeeray ayagiibuu u diray la soo hadla dadkiinu inay raalli yihiin iyo in kale soo weydiiye waa kusoo laabteen sidii waa raalli bay dhaheen rasuul allah meeshaa marka cariif inuu jiro oo dadka dhaqo waa laga qaatay cariifkaasi marka laba dhinac unbuu u baxayaa inuu si wanaagsan dadka ku dhaqo oo ummaddii marka yacnii uu madaxda u yahay dulmiga ka ilaaliyo oo xaqa ka maqan uu si sharciya ugu raadiyo oo haddii marka baa looga baahdo xoog iyo yacnii looga baahdo markaa waxqabadna ou la taagnaado oo markaa macruufka iyo wanaagga marka uu la daba taagnaado ciddii markaas mas-uul ah oo dadka muslimiinta umuurahooda matalayso meeshaas marka inuu sidaa noqdo iyo inuu dhinaca kale ka baxo oo qof markaa isagu marka xumaan un ka shaqeeya inuu yahay midkaas dambe marka waa u badan yihiin oda dhaqameedyada kan dambey u badan yihiin oo xadiid abu daawuud wariyey baa wuxuu ahaa alcurafaau fi nnaar laabudda linnaasi min cariifin waalcurafaau fi nnaar dadku kama maarmaan oday dhaqo inay leeyihiin lagama maarmaayo waalcurafaau fi nnaar oda dhaqameedyaduna naartay ku jiraan yiri nabiga sal l slam marka kulligood shaqadaasa xaaraan ah maaha hadday xaaraan tahay nebiga mas ma dad uma yeeleen ee macnuhu waxay tahay waxay u badan yihiin xumaanta haddayse iyagu wax helaynin inay wax rakaateeyaan hadday iyagu wax helayaan dadka dantooda inaynan fiirininba nacam keliya uun markaa weliba dad waqtiba waqtiga ka dambaysa waa sii xumaanayaan waqtiyo waxaa jirta marka xoogaa un sharaf iyo wax un ay lahaayeen iyo waqtiyo ay iska noqdeenba iigu shubkeliyeen waxaa rabta waa kuu sameyna taa marka kuwaasoo kale marka naaray u socdaan qatarna u yihiin mas'alada labaadna waxa ay tahay oo aayadda laga qaadanayo akhdu khabari lwaaxid hal nin warka uu soo sheego in la qaado karo waayo laba qolo walbaa hal ninaa loo sameeyey sowmaa cariif ah ninkaas ayaa xaajadooda iyo waxay qabaan iyo waxa waxyaabaha soo gudbinaya waa laga rumaysana haddaan laga rumaysanaynin maxaaba looga dhigay marka mas-uul looga dhigay marka akhdu khabari lwaaxid hal nin warka uu soo sheego haddii hiqo uu yahay lagu kalsoon yahay waa la qaado karaa warkiisa mas'alada saddexaadna waxa uu yidhi itikhaadu ljaasuus in jaasuus la samaysan karo laakiin jaasuusku ma ahan inuu muslim jaasuusayedin dadka muslimiinta in la dhibo oo wax u qarsoonayo laga faydfeydo iyo taas maaha wax laga hadlayo akhbaarta cadowga inuu ninka madaxda jaasuus uu dirsado akhbaarta u keena marka nacam iyo dadka fitnada iyo ku jira laftooda nacam ilaa wixii in laga hortagaa la rabaaya nacam in markaa yacni jaasuus la dirsa karo taana waa laga qaadana waa mas'alada saddexaad see aayaddan marka looga fahmay waxaa looga fahmay macnaha naqiib naqiib min annaqbi ayaa laga keena wannaqbu waa qodid waxa in la baarbaaro oo la qodo waayo asal ahaanta nacam marka ninkaani maxaa naqiib loo yidhi axwaasha qabiiladiisa ayuu aada u lafaguraa aad u u baarbaaraa ninka jaasuuskaana waa lafa lafaguridaasu asna ku socdaan waxba u baarbaarayaa oo markaa yacni axwaasha dadka qaar ay qarinayaan iyo ayuu soo ogaanayaan marka meelaha marka in de maqaasida sharciga saxiixa ah waa loo samaysan karaa ayb laakiin ahdaaf iska raqiisa haddii loo samaysto ama aan macno ku dhisnayn oo keliya un usoo laabanaysa ninka madaxda ah maslaxadiisa gaarka ah keliya usoo noqonayso taas iyadaaba dembi noqonayso maalka muslimiinta in lagu bixiyo maslaxad shaksi sax maba ahan banaan oo maalkii muslimiinta iyo mas-uuliyaddii muslimiinta waa in maslaxada caamkaa wax u danaynaya un lagu bixiyo sharciguna ogolyahay saddexdaas mas'ala marka meeshaan aayaddan laga qaatay buu yidhi qurtubi ayb wa qaala allaahu alla wuxuu yidhi inii aniga macakum idinka la jirkiinaan ahayo waa idin taageerayaa lain aqamtumu salaata lawallaahiya in aqamtum meeshaan marka waxaa isu yimid laamulqasam laamkan muwadaa lilqasam waayo lawallaahi baa u qarsoon qasamku muxuu rabaa jawaab inta ka dambeysana maxay rabtaa shardiyadaa iyadana jawaabay rabtaa markay kulmaan marka labadooda hadba kii horeeyo ayaa jawaabta qaadanayo kan kale jawaabtiisuna muqadaray noqonee tanaana laga fahmaa sida ugu aslamsan sidaas w ayb oo waxaa weeyaan hadday shardi iyo qasam israacaan jawaabta dambe waxaa yeelanaya kan horeeyo aayaddeennan hadda yaa horeeya qasamkaa horeeya la ukafiranna marka jawaabulqasamkii waan intaan jawaabteediina aaway middanaa laga fahmaa nacam tan ayaa laga fahmaa marka mararka qaar waxay yidhaahdaan luqawiyiinta qaar waxay dhahaan la ukafiranna oo kale waxay leeyihiin waxa weeyaan jumlo oo markaa saadatun masada jawaabi alqasami wa shardi qasamka iyo shardigaba iyadaa jawaab u ah bay leeyihiin waxay ka wadaan midna toosay jawaab ugu tahay midda kalena waa laga fahmaa saas lawallaahi in aqamtum haddaad oogtaan asalaata salaadii shan shay baa la amraa marka haddaad salaada oogtaan oo toosisaan wa aataytum aada siisaan azakaata maalkiina waxa ka waajibayo aada ka xiriirisaan dadka dhibaatada u qabo wa aamantum aada rumaysaan birusulii rususheyda marka waawdan waa iska muطlaqljamci tartiib hadda meeshaan ma tilmaamaysa wacazartum aada xoojisaan ood u gargaartaan ama wacazartum aada weyneysaan hum rusushii aada weyneysaan rusushaydii aada weyneysaan ood u hiilisaan wa aqradtum aada amaahisaan allaha alleh qardan amaaha xasanan wanaagsan oo maalkiinii aada diinta ku ilaalisaan ood ku difaacdaan ood jihaadka ku gashaan ama sadaqadii faradka jawaabtii marka aaw qasamka la ukafiranna waan dhaafayaa oo dhaafayaa waa asturaya waa asturayaa cankum idinka xaggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiinaan idinka asturayaa wala udkhilannakum waan idin gelinayaa oo idin gelinayaa jannaatin jannooyin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalku ay soconayaan webiyaalo faman qofkii kafara kufriya bacda dalika kaagaa kadib iimaankaa kadib qofkii gaalnimo u laabtoo kufriyo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay faqad xaqiiqe ahee dalla waa dhumay qofkaasi sawaaa sabiili buu ka dhumay jidka bartankiisii buu gafay qofku marka haddii uu jidka bartankiisa uu gafo gebiyu ka ka dhaca qofku markau soconayo waddada dhexdeeda uu ku soconayo haddii waddada dhexdeeda intaad gaftood qarka aada waddada ka socoto aadanna is ogeyn marka dambe waxaa waa ka dhacaysaan xaggay xaggaad u dhacaysaan marka jidkii dhexdhexaadka ahay oo toosnaa kaasi waa gafay fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya fa bimaa naqdihim fa bisababi naqdihim burintooda ay buriyeen darteed miithaaqahum ballan ballantoodii la adkeeyey ay buriyeen darteed ayaan lacannaa u lacnadnay hum iyaga ballantii ay ka baxeen alla kula ballameen oy buriyeen darteed baanu u lacnadnay marka fa bimaa naqdihim taan jaari majruurkaani lacannaahum ayuu ku tacalluqaada dambe ee in lasoo hormariyana waxaa keenayo lilihtimaam arrintan baa aad diiradda loo saaraa nimankan lacnadii ku dhacday wax kalaba uma keenin ballantii allay ka baxeen yaa u keentay way qur-aanka yani balaaqo aada u cajiib lahaa ku jirta fa bimaa naqdihim fa bisababi naqdihim burintooda miithaaqahum ballantoodii ay ka baxeen oy buriyeen darteed yaan lacanaahum aanu u lacnadnay iyaga waa yahuuddii reer bani israa'iil baa laga hadlay ballantii lala galay waa ka baxeen idinka marka iska ilaaliya waa haka bixinina ballanta alla wajacalnaa waxaanu ka yeelnay quluubahum quluubtoodii waxaanu ka yeelnay qaasiyatan baanu ka dhignay mid yani tuqalalan ayaanu quluubtoodii ka yeelnay mid qalalan ayaanu quluubtoodii ka yeelnay yuxarifuuna waxay bedelayaan alkelima kelmaddii bay bedelayaan can mawaadicihi mee meelaheediibay ka bedelayaan wanasuu waxay ka tageen xadan ayay ka tageen qeyb nasiib ama qeyb bay ka tageen mimaa yani nasiibka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday ama mimaa kii ka mid ah dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba walaa tasaalu ka zuuli maysid nebi moxamedow tatalicu inaad ku fiirinayso ood arkayso calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin khiyaano korkeed khiyaanada oo minhum iyaga xaggooda ka ahaatay inaad fiirinayso ka zuuli maysid ilaa qaliilan wax yar maahane oo iyaga ka mid oon wax khiyaanaynin kuwaa oo minhum iyaga ka mid a facfu iska cafi canhum xaggooda wasfax dhaaf in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo yahuuddii baa marka laga bilaabay say ballamihii alle uga baxeen suuratu nisaana waa uga soo waranayo fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxilat lahum ayb fabimaa naqdihim miihaaqahum yaan lacanaahum aanu u lacnadnay wajacalnaa quluubahum waxaanu ka yeelnay quluubtoodana qaasiyatan laba qiraa'o mutawaatira jirto xamsei kisaa-i waxay akhriyeen wajacalnaa quluubahum qasiyatan bay akhriyeen marka qasiyatan iyo qaasiyatanna waa laba luqo oo hal macno un leh way humaa luqataani mithlu addaakiyatu waaldakiyatu ibnu cabaas wuxuu yihi qaasiyatan ay yaabisatan tu qalalanaan ka dhignay marka qaasiyatan mid qalalan waayo iyada qasiyatan marka la yidhaahdana macnahaas waayo macno kala laakiin kasoo baxayo qiraa'adan dambe oo qiraa'ada dambe marka maxay noqonaya wajacalnaa quluubahum waxaanu quluubtooda ka yeelnay qasiyatan mid iyadu markaa yacni aan saafi ahayn quluubtoodii waxaan ka dhignay quluub aan saafi ahayn ina quluubahum laysat bikhaalisatin liliimaan bal iimaanuhum iimaankooda mashuubun bilkufri waannifaaq kufri iyo nifaaq baa lagu dheehay waana meeshay ka yidhaahdaan carabtu addaraahimu lqasiyatu wahiya radiyatu lmaqshuushatu dirhamku markuu yahay dirham faals ah ayay waxay yidhahdeen hada dirhamun qasiyun qasiyun macnaa saafi ma ahan waayo quluubtoodii marka tu aan saafi ahayn baa laga yeelay ta'dana marka maxay u socotaa qasiyatun ta'da marka li lilmubaalaga loo keenay marka mid saafi aan ahayn yaaba yacni sidaasay u badan tahay ayb labadaa qiraa'ada dambe marka labadaa tawjiih baa ku jirto tawjiiha dambe weliba waxay yidhaahdaan tawjiih carabi a ma ah oo waxay leeyihiin qasiya in laga macneeyo dirhamun yani haadihi daraahimu qasiyatun luqa asal ahaan marka muwalada a waayo faris laga keenay laakiin ama macnaha hore qaasiya iyo qasiya inay isku macno tahay ama middan lafteeda in luqa carab min baabi tawaafuqi luqaad inay iska tahay labadaba waa dhici kartaa ayb min baab tawaafuqi luqaad inay iska tahayna way dhici kartaa waayo qur-aanka ilaahay kuma jiro wax markaas aan carabi ahayn sida imaamu shaafici uu ku tegay meelo kolle suuratu naxle iyana waa ku waa uga hadli doonaa in sha allahu tacaala yuxarifuuna waxaa la icraabayaa jumla musta'nafa waay istinaafkuna waa bayaani waxa uu bayaaninayana waxay tahay quluubtoodan qalalan yani quluubtoodii waa qalalan tahay waa qalalan tahay baa layidhi markaasaa waxaa lagu fasiray diinta ilaahay inay bedelaan maxaa yeelay liannahu laa qaswata acdamu min aliftiraa'i cala allahi tacaala qalbi qallayl ka weyn ma jiro in ilaahay la masabito marka waa qalbi qallalan yihiin baa waxaa lagugu fasiray ilaahay kalaamkiisii bay doorinayaan yaaba ka daranba qalbi qallaylka yani wax ka daran male qofka inuu ilaahay ku dhiirado kalaamkiisa si qaldan inuu ufasiro iyagii lafdigiisi inuu bedelo lafdi kale uu meesha keeno macnihii inuu bedelo intana waa samey jireen ayaga qofku marka waa inuu iska ilaaliyaa diinta ilaahay inuu fasiro yacni ama isagoo aan cilmiba ulahayn oo jaahila inuu fasiro waa inuu iska ilaaliyo haddii uu wax yaqaanana sida saxdaa ha u fasiro waxaa icraabaad kalena waa ku bannaan yihiinoo marka in la xaaleeyana waa bannaan tahay oo laga xaaleeya lacanaahum mafcuulkeeda waanu lacnadnay xaala kownihim yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi yuxari siyaal kalena waa loo icraabay yuxarifuuna waxay bedelayaan alkelima kalaamkii bay bedelayaan can mawaadicihi bay ka bedelayaan boosaskiisa wujuuhdiisii saxda ahayd bay ka leexinayaan meeshaa marka ibnu caashuur wuxuu yidhi waqad jamacat alaayatu min addalaa'ili calى qilati iktiraaثihim bاddiini wa riqati itibaacihim halaaثata usuulin aayadda waxay ku caddaysay buu leeyahy waxay caddaysay saddex asal oo mid walbaa kutusa oo saddexdooduba waxay kutusayaan diinta muhimad inaynan ulahayn yahuudii ambiyadoodii inay raacaan danba inaysan ka lahayn saddex qaab ayay aayadda u tustay ta koowaad waxay tahay attacamudu ilaa naqdi maa caahaduu calayhi min alimtihaali ta koowaad waxay tahay ballantii alle ay kula ballameeno inay awaamirtiisa fuliyaan oy ku dhaqmaan oy iska jebiyeen ay buriyeen markaad ballan buriso ood ballan alle kugula ballamay aada jebiso ood buriso macno kulama laha ballantaas waayo hadday macno kula leedahay ma samayseen sidaas tan labaadna waxa ay tahay waalguruuru bisuu'i ta'wiil waxa kadiyey oy isku kadiyeen ta'wiil qaldan bisuui tawiil say aayadda kugu tustay yuxarifuuna alkalima ballantii allay ka baxeen maxay isku qancinayaan markaas ta'wiil been ah tafsiir beenoo diintooda ay ku fasirayaan oo kalaamkii alle ay ku fasirayaan inta badanna waa dhacdaa sidaas ayb qofku marka hore wuxuu ku dhacayaa yacni diinkiibuu ka tegaa war maxaad uga tagtay marka la yidhaha wuxuu le dhib male waxaan aan samaynayo aayaddaanaa saan tiri xadiidkaanaa sidaan yidhi wax unbau isku qarinaa marka boor isku qarin uu sameynaa marka suu ta'wiilkaas inaad ku kadsoonto waa dhib kale iyadana nimankan laga sheegay tan saddexaadna wuxuu yidhi wannisyaanu nnaashi'u can qilati tacahudi اddiini wa qilati اlihtimaami bihi iyo inay diintoodiiba iska hilmaameen hilmaan muxuu ka dhashaana muhiimad inaadan waxaa siinaynin waxa aada danaynayso ma badno inaad ilowdo inay iloobaan wanasuu xadan mimaa dukiruu bihi maxaa keenayana marka horeysanba la weyneyn marka innaga inaan iska ilaalino waay arrintaa marka qof walba inuu subaxdii suuqaas ku ordo diintiisana ama haddee inuu wax ka aqoodo inuunan ka aqoonin xalaal iyo xaaraan inuu barto waxba muhi- muhiimada inaysan la yeelanin khatar waay waqtigaaga wax kamida diinta usoo jeedi inaad fahamto isku day diinka ilaahay oo tawxiidkii fahamto ood axkaamtii sharciga ahayd fahamto aadaabta sharciga aada fahamto qof markaa yacni meeshuu u socdo yacni garan kara noqo ta kalena waxa ay tahay waxaad iska ilaalisaa weligaa inaad isku qanciso macaani qaldan ood adiga uun diinta ka fahamtay oo aan xaqiiq ahayn berri runtaad la kulmi doontaa oo nin walbaa markuu dhinto runta u arki doonaa ta saddexaadna marka inaad iska ilaaliso diinkiiba inaadan hadba ka warqabin diinta haddaad mar walba ka warqabto ood ku laalaabanayso ood mar walba fiirinayso ood ku camalfalayso ma hilmaameysid waayahay wanasuu waxay ka tageen waxay iloobeen laba macnoba waa lagu fasiri karaayo wanasuu waxay ka tageen kasay uga tageen ama wanasuu waxay iska iloobeen ilowshahana muxuu ka imaanaa inaan macno aynan la lahayn wanasuu waxay ka tageen xadan qeyb ayay ka tageen qeybka oo mimaa kii ka mid ah dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba lagu waaniyey wuxuu lagu waaniyey wax kamidana way iskaga tageen oo farahay ka qaadeen ayb nisyaanka iyo marka waxyaabahaas marka la midkaa marka qa- khatarteeday leedahay ay watarakuu nasiiba anfusihim mimaa umiruu bihi min aliimaani bimuxamedin taasay marka ka tageen ayb cabdullaahi bnu mascuudna ahar waxaa laga warinayey uu leeyahay markaa macnihiisu uu ahaa ee qofka haddii marka uu kitaabka ilaahay hadba uunan ka warqabinoo akris iyo macaanidiisa inuu fahmo iyo iyo ka yacnii u ka tago waa laga waa ilo- waa la ilowsiinaa marka taasuu ka dhaxlaa waxa keenayana marka waa macaasidaas walaa tasaalu ka zuuli maysid adiga nebiyow taطalicu inaad daalacanaysood fiirinayso calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin khiyaano korkeed inaad fiirinayso khiyaanada oo minhum iyaga xaggooda ka ahaanayso yacnii khiyaano iyaga ka timid inaad saa u eegeysid ka zuuli maysid tacbiirka marka walaa tasaalu ka zuuli maysid wuxuu ku tusaa khiyaanadu nimankan inay asalba u tahay mar walbaba khiyaano leed arkaysaa oo ayagu ay ku kacayaan macnaha marka aayadda ku jirtaa saas waay calaa khaa'inatin marka faacilatun yay ku timid marka waana khiyaanana laga macneeyey waa ismun wudica mowdica almasder waa ism ismu faacil masder mowdiciis la dejiyey marka calaa khaa'inatin calaa khiyaanatin ayay ka dhigan tahay sida loo yiraahdo khaadi'atun lilkhadi'ati wa qaa'ilatun lilqayluulati qayluulada qaa'ila la leeyahay marka inaad ku arkayso khiyaano inaad arkayso ka zuuli maysid khiyaanada oo minhum iyaga xaggooda ka ahaanayso ilaa qaliilan wax yar maahane oo minhum iyaga ka mida ilaa qaliilanta marka mustathnaa minhuga marka la istathnoonayo wuxuu ku jiraa marka sida adharka lafdiga khaa'ina ayuu ku jiraa yacnii khiyaano inaad arkayso ama koox wax khiyaanayso inaad ka arkayso weligaa ka suuli maysid ilaa qaliilan wax yar maahane oo minhum iyaga ka mid a cabdullaahi bnu salaam iyo kuwii islaamay waayo kuwaas dhan hadda qofka dadka noocaas oo kale marka samaaxada laga raadinaa maxay tahay marka nacam samaaxada iyo wanaagga iyo qalbi wanaagga laga filaa maxay tahay ilaahay baaba sidaan dhahayeen nebigaa waxaaba loogu sheegayaa weligaa ka zuuli maysid inaad khiyaano un ku arkaysid nimankaas nacam yahuudda nacam marka ballan male waxba nebigana waa ku ballan fureenba saddexdoodii qoloba waa ku ballan fureen madiino deganaayeen mar hadda qofkii hadda un marka muslimkana cadowsanayo ayagiina hadda samaaxo iyo wanaag iyo qalbi wanaag ka filaayo ee isaga laftiisaaba nifaaq ku jiraaba wax kale ma noqon karaba facfu dhaaf oo iska cafi canhum xaggooda cafi wasfax dhaaf laba macnaa meeshaa ku jira marka iska cafiyo iska daa hala dagaalin waa la nasakhay marka man yani sidaan waxaa lagu nasakhay bay leeyihiin aayatu sayf oo fi suurati towba qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri ilaa aakhiri laaya ama in laga wado facfu canhum iska cafi wasfax dhaaf yacni sidaas adigu un iska jir kana soco ha ku mashquulin ka soco waay nacam sidaas inay yihiin ogow kana soco nacam oo taas marka maxaa laga faa'iidaa waxaa laga faa'iidaa wax weyn waaye nimankan khiyaanadooda ma ogaatay iyaynan kula weynaanin khiyaanadooda waayo haddaad maalin walba khiyaanadooda intay kula weynaato kula weynaato ay kula ekaato wax weyn oon la gaari karin waxaad qabsan karta ma leh cuduraa kugu dhacaya marka dambe baaranooye yaa kugu dhacaysa macanaa oo aada isleedahay meeshaanay joogaan waa ku arkaayaan waa i maqlaayaan waa ila socdaan halkanay ka dhacday horaba u socon maysid maa sida dad badan ku dhacday oo kale maa dad badan marka haddaad markay wax ka sheekeynaya haddaad aragto junuunay ku ayay ku noqotay waali khiyaanadii marka yahuudda iyo gaalada iyo intay wax ka ararkeen iimaankii lagu qaabili lahaa iyo qaabkii loo soco lahayna waa waa fahmi waayeen markaad dadka cudurka uga sheekayso oodan daawo siinin dhibka ay leedahay ee waxay markaad qofkan yacni waxa uu yahay markaad u sheegto siduu isaga celin lahaana inaa u tilmaami karto wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an yani wax badan baa qur-aanku marka uu tilmaamaa dadka aan marka qur-aanka iyo sunnada aan fahamsanayn oo keliya ay u muuqato nimankan khiyaanadooda bis waayuu leeyahay war meel walbay joogaan wax walbay sameeyeen halkaanay ka dhaceen war haye seen u soconnaa maba soco karnuu ku leeyahay naam quus ayuu gelaa saas marka ha gelin waay naam intaad ogaatid khiyaanadooda iskaga soco nacam adiga wuxuu ilaahay ku amray ka sameey allah kaa qabanaya wixii alla ku amray haddaad samayso waxooda maba sii soconayaanba in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniintu alla jecel yahay oo wanaagga la imaado wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa anagu nasaaraa nasaaraan nahay kuwii yidhi xaggo akhadnaa xaggoodii akhadnaa waxaanu ka qaadnay miihaaqahum ballantoodii ayaanu qaadnay ayadan ayagana marka waxay ka dhigan tahay wa min aladiinadan akhadnaaday ku tacalluqi wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa nasaaraan nasaaraan nahay annagu kuwaa xaggooda waxaanu ka qaadnay oon ku qabannay miihaaqahum ballantoodii wa akhadnaa min aladiina qaaluu inaa nasaaraa waxaanu ka qaadnay kuwaa miihaaqahum ballantoodii fa nasuu waxay ka tageen oy iloobeen xadan qeyb qeybta oo mimaa kii ka mid a dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba fa agraynaa waxaanu dirnay beynahum iyaga dhexdooda alcadaawata baanu ku dirnay coleytan iyo walbaqdaaa nacayb isnacayb ayaanu ku sallidnay kuwaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha intii ka ah wasawfa jeer dambaa yunabi-hum allahu alla ugu warami doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay sameynayeen yahuuddii markii laga sheekayey nasaarana ballantii lala galay maxay ku sameeyeen waa dardareen iyagana waa ka tageen ayb wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa nasaara baan nahay yani man ansaari ilallahi markii la yidhi naxnu ansaarullaahi bay dhaheen meeshaasay ka timid baa la yidhi nasaaradii maxaa marka laga wadaa kuwii yidhi inaa nasaara waa yidhaahdeen laakiin waxba maba sameyninba nacam af unbay ka sheegteen waxaa ka yidhaahdeen wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa anagu nasaara ayaan nahay miithaaqahum ballantoodii baan ka qaadnay fa nasuu waxay iloobeen oy ka tageen xadan qeyb qeybta oo mimaa kii ka mid a dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba ayb siyaal kalena waa loo icraabay oo wamin aladiina qaaluu inaa nasaaraana qowmun ayaa ka mida kuwaas qoomka oo marka akhadnaa miithaaqahum sidaana waa la dhihi karaa ayb fanasuu xada mima dukiruu bih faagraynaa waxaanu ku sallidnay oonu ku dirnay beynahum iyaga dhexdooda alcadaawata cadaawad iyo walbaqdaaa nacayb ay iyagu isnacaan oo iscolaystaan dhexdooda ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha laga gaaro labadan qoloba waxaana loogu sheegaa waxay tahay wاlmaqsuudu min haada ibnu cashuur wuxuu leeyahay wاlmaqsuudu min haada maqsuudka kan laga leeyahay wuxuu yahay an nactabira bixaalihim yahuud iyo nasaare xaaladooda inaan ku cibro qaadano wanatacida inaan waansanno maxaan ka waansan maynaana min alwuquuci fii milihaa iyadoo kale inaan ku dhacno waqad xaata culamaau lislaam buu yihi marka culimadii muslimiinta aad bay marka ugu dadaaleen ay u koobeen radia allahu canhum hada diina diinkan waxay ka ilaaliyeen min kulli min kulli waxay ka ilaaliyeen yacnii wax allaale oo markaa taxriif iyo waxaa u keenayo min kulli masaarib taxriif meel walboo diintii in la bedelo ay uga imaan karto culimadu waa ka dabooleen culimada muslimiinta famayazu laxkaama axkaamtii bay sooceen almansuusata axkaamtii qur-aanka iyo sunnada ay caddeeyeen iyo walmaqiisata iyo midda qiyaaska lagu keenay oo culimmada ijtihaadkooda lagu keenay way kala sooceen wa wadacuu alqaaban alqaab ayayna u bixiyeen litamyiizi bayna beynahaa si loo kala sooco walidaalika sidaa darteed qaaluu waxay yidhaahdeen fi lxukmi athaabiti bilqiyaasi xukunka mas'alada hadduu qiyaas ku sugnaado culimmadaa ijtihaaday qadiyad bay qadiyad mansuuso ah u ekaysiiyeen wejhulqiyaas waxay sheegeen yacni ciladii xugun bay meesha ka soo saareen maqiiskii maqiisu caleyhi iyo xugunkii ay waxaan ujeedaa ciladii markay isu arkeen bay xukunka ayay keeneen xukunkaa qiyaasuu ku yimid xukunka qiyaaska ku imaado waxay dhaheen yajuusu an yuqaala waxaa bannaan in la yidhaahdo huwa diinullaahi diinkii ilaahay waayo waa la dhihi karaa walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhaha qaalahu llaahu allaa yidhi ogowna masalada hadday culummada ijtihaadkooda ku keenaanoo bil qiyaas ay kusoo dhiraan dhiriyaan diinta ma ka mid tahay haddii la yidhaha guud ahaan diinta waa ka mid tahay waayo diinta in culummadu inay qiyaas isticmaalaan waaba la amray laakiin haddii la yidhaha ilaahay iyo rasuulkiisa ma yidhaahdeen mayaa la dhahaa diqadaas marka fiirisay axkaamta shareecada yay saa u kala sooceen culimadii intaa maxay ka taxadarayeen taxriif wax ilaahay uunan dhihin in loo nisbeeyo ayb qolooyinkaa marka arrintanna waxaana loogu sheegaa labadan arrinba inaan anaga ku waansanno oon iska ilaalino kuwaan marka nasaarada waxaa lagu ciqaabay fa aqraynaa baynahum alcadaawata iyo walbaqdaaa layidhi asbaabta cadaawadda keenta maxay tahay asbaab lcadaawa waxay tahay shiddat اlاkhtilaaf khilaafku markuu aada u darnaado waa laysnaca weliba khilaafku haddana hadduu taabto ama uu ku saabsan yahay wixii diintaas asalka u ahaa hadduu ku saabsan yahay meel lagu kala baxaa malen nasaaradii marka waxaad arkaysaa khilaafkoodu wuxuu galay xataa kitaabkooda dadka qaar baa waxay is leeyihiin oo muslimkaba aada uu isu khilaafay waa iskhilaafsan yahay war muslimku khilaafka uu iskhilaafsan yahay muslimku iskuma khilaafsana kitaabkooda ma jiro muslim qur-aanka kitaab aan ahayn wato oo kitaabkii ilaahay waayo dhahaya adu weligaa ma aragtay maya ma jira laakiin nasaaradu waxayba isku khilaafeenba kitaabkii ciise lagu soo dejiyey afar injiil ayaa la qoray oo waxyaabihii xawaariyiintii iyo lagu dardaray aqwaashoodii iyo ay ku dardareen kadibna waa bateen anaajiishii mid walbaa midka kale ayuu inkirayaa oo k hadalkii alla maahan uu leeyahay ilaa markii dambe intay shir isugu yimaadeen ay qoreen waxa la yidhaha alamaana ay qorqoreen oo midaan halagu afaran injiil in lagu kulmo waxa kalena layska dhaafo waxyaaba noocaasay keeneen waxaas marka iyaga kitaabkoodii waa isku haystaan waxaa kale isku haystaan ciise wuxuu yahayna waa isku khilaafsan yihiin mid wuxuu leeyahy waa ibnullaahi mid wuxuu leeyahay thaalithu thalaatha saddexu saddexeeya mid wuxuu leeyahay ciise qeyb ilaahuu ka yahay qeyb daduu ka yahay mid waxaas ma jiraan uu leeyahay orthodoxiska iyo katoligu isku isku isku si kama aaminsana arrimahaas ayaga marka khilaafkooda ma qabna annagoo kale allaan ka magangelaynaana kaasna intaad wax yaroo dad muslimiina masaa'il isku haya intaad aragto saan waayo iyo saan maa mid walbana ha qur-aankii un deliishanaya intaad aragto wax baqyi iyo jahli iskaga dhisan waay kaas xalna waa loo heli karaa laakiin nasaaradii in qaar waxaaba laga yaabaa inay yidhaahdaan ayagaaba naga roon ayagu isma khilaafsano halkaanaad ku nooshahay adiga soomaaliyaad ku nooshahay maba taqaanid bakerishtaan inay iskhilaafsan yihiin inaynan iskhilaafsanayn inaad ka hadasha faduul waayo iyo jahli laakiin ayaga xaqiiqdooda waa is ogyihiin haddaa rabtana qof soo islaamo oo kirishtaanka aada u yaqaanay bal wareyso isaga kaaga sheekeynaya fudaydkan dadkeena lagu imtixaanay yacni in laga joogsado waayo waxyaabahu hadday diin ku tacalluqaan qofka inuu inuu ka hadla maaha cilmi la-aan ogaada iyaga marka maadaama khilaafka saas oo ugu batay waxaa ka dhashay marka inay isnacaan oo isdilaan weliba yaa ka dhashay walidalika maqrizi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha alilmaam fi taariikhi man biardi اlxabashati min muluuk اlislaam waa risaalo yar waay wuxuu uga hadlaa dhulkan xabashada sagaal imaaro oo ka jirtay ama labayo toban imaaro siday kala ahaayeen iyo iyuu ka sheek ayuu kaga sheekeeyaa markuu ka hadlaayo marka beytu amxara iyaga marka qolana de meesha kor waayo oo najaashi meeshii uu joogi jiray oo hadda kuwan tigreeda iyo ay jiraan waxaa ku xiga marka buu leeyahay marka beytu amxara amxarada marka wuxuu leeyahay iyo kuwan kirishtaan madhabkoodu yacquubi madhabul madhabkoodu wuxuu ahaa yacquubi yacquubi waa orthodox waay ayagu orthodox waay masarana laga xukumi jiray iskandariya laga soo boqorkooda iyo laga soo duubi jiray waxyaabaha la yaab kaloo kitaabkiisaas ku sheegay waxaa ka mid a wuxuu ii sheegay buu yidhi nin mas kirishtaan ah oo tegey dhulkooda oo katoolig oo malkaani ah nin katoolig ah oo iyaga dhulkooda tegey wuxuu ii sheegay buu yidhi intii uu meeshaas joogay wuxuu sheegan jiray orthodox waayo katooligga waa gaalaysiiyaan waana dili jireen uu yidhi nacam waa qof iyaga mid walbaana masiixi ah ayaan ahay buu leeyahay feeri nacam kan marka orthodoxiska marka kan malkaaniga ah katoliga gaal caddaystayoo u arkaa waana dilaayeen markuu rabo marka inuu meeshaan joogo wuxuu ku joogi jiray waxaan ku joogay buu leeyahay katolignimo waxaan ujeeday orthodoxnimo yacquubi ahaan yaan ku joogi jiray buu yihi taa marka waxay kutuseeda meesha ay gaartay nacaybkooda sida ilaahay qur-aankaba uu tilmaamayo u sheegaya ayb marka wax shahwe iyo ku dhisana damaynan ba waxay ahayd hawaa wax ku dhisana way ujeedaan ibnu cashuur wuxuu yidhi haddii ishkaal la keeno oo la yidhaha fain qiila ishkaalkaasna dadka waqtiyadan weliba waa kusoo dhici karaa wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho lam yazaaluu ilaban cala almuslimiin nasaaradu kama aynan zuulin inay isu kaashadaan muslimiinta oo marka muslimiinta la dilaayo ayagu hal gacan waay waa iskaashanayaan aawe marka carada iyo nacaybkii ay isu qabeen aawe fa jawaabuhu jawaabtiisu waxay tahay buu yihi alcadaawatu haabitatun baynahum fi diini cadaawadu waa ku dhex sugan tahay diin ahaan biinqisaamihim firaqan inay kooxo kooxo kale yihiin oo weliba yacni kitaabkooda xataa isku khilaafsan wadalika alinqisaamu qeybsankaasna yajuru ilayhim alcadaawata buu usoo jiidayaa cadaawad iyo wakhadla bacdihim bacdan wakhadala bacduhum bacdan qaarkoodna qaarka kaleu garabkooda ka baxay huma ina duwalahum dowladahooduna kaanat munqasimatan waa qeybsanaan jirtay ayb wamutanaaxiratan mid dagaalantana way ahayd walam yazal kadalika sidaa inay ahaayeenna kama aynan zuulin weligood saas u ahaayeen oo siyaas ahaanna waa iska soo horjeedeen wuxuu leeya diin ahaanna waaba iskhilaafsanaayeen wa inamaa ta'allabuu fi lxuruubi asaliibiya xuruubtii kurusayderka waday oo baashaas kirishtadana lagu horwaday xuruubtaas ayay muslimiintana ay ku layn jireen ayay isku bahaysteen calalmuslimiin ay isku bahaysteen uma lam yalbathuu wuxuu yidhi ma aynan nagaaninba wax yar markay muslimkii laayeen wax yarba ma aynan nagaanin an takhaadaluu wa taxaarabuu mid walbaa midka kaleu garabkiisa ka baxay waana dagaalameen oo dagaalkoodii mar dhowba soo gaaray dagaalkii koowaad iyo labaad yuu ka dhexeeyeyna waxay isdilayay iyay ahaayeen dagaalkii labaad iyo kii koowaad ayaga un sooma ahayn magacyadaa doonto u kala bixi laakiin iyaga unbaa yaa dagaalamahay hadda lafteedana meelaha qaar dagaalada ka socda wuxuu ku salaysan yahay madaahib kirishtaan oo brotestanka iyo katoliga dagaala ka dhexeeyo ayb sidaas uu marka tilmaamay marka aaway marka caradii alla uu sheegay isnacaybkoodii waa kaa jawaabtiisii marka waa isnacab yihiin diin ahaan siyaasa ahaan markay muslin isu kaashadaanna hadday muslinkaa markaa ay ka nastaan ayagaa isu jeesanayeen ayb qodob kaloo haddana ka dhawaajiyayo wuxuu leeyahay dadku waa isnacab yihiin iyo waa iskhilaafsan yihiin marka la dhahaayo wuxuu leeyahay iyagu qeyrkood inay isu kaashadaan ma keenayso inay isjecel yihiin ogaada taana waana masalada jawaabta uguba qofku uu si fudud u heli karo yacnii inay qeyrkood isku kaashadaan oo markay qeyrkood la dagaala war cadowgaanaan la dagaalamaynaa hadda waa isu kaashan karaan macnaheeduna maaha inay isjecel yihiin ayagoo isnacab bay aya adiga ku dilayaan ayaguna ay isnacab yihiin waana midaas marka aayadduna waxay ka waramaysa inay ayagu isnacab yihiin waay aayaddu ma dhihin ayaga qeyrkood isuma kaashadaan ma dhihin aayadda qeyrkood waa la dagaalamayaan mararka qaar ayagoo iskaashanayo haddana waa isnacab yihiin iyaga dhexdooda marka ay tahay oo wax walba oo laysku waafaqi lahaa ayaga ma haystaan ayb wasawfa mar dambaa yunabi'uhum ullahu jeer dambe ayaa yunabi'uhum ullahu alla uu ugu warami doonaa bimaa kaanuu bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi